dhacdadan oo ka dhacday xaafada carafaad degmada yaakshiid ee gobolka banaadir ayaa sheegaya in afarta caruurta oo qoys qurah kasoo wada jeeda ay ku geeriyoodeen goob qurah subaxdii hore ee saakay markii la geeyay cisbitaalka carafaad oo halkaasi ku yaala qaar ka mid ah dadka deegaanka iyo maamulka degmada yaakshiid ayaa v o a u xaqiijiyay in mid ka mid ah waalidiinta caruurtan oo sunta la mariya xoolaha ee loo yaqaano dhibta uu mariya caruurta jirkooda kuwaa oo nabaro cuncun weheliya ay kasoo baxeen waxaana waalidka caruurta dhalay ay u arkayeen mid lagu dabiibi kara xanuunka hase yeeshee ay sababtay dhimashada caruurta inkastoo caruurta ee geeriyootay ayaa misena waxaa jiro laba kale oo mid ka mid ah isaguo iminka lagu daweynayo cisbitaalka ka oo xaaladiisu ay la tacaalayaan dhakhaatiirta halka mid kalena dib guriga loogu celiyey kadib markii la sheegay in xaaladiisa ay kasoo hagaagtay sidii hore iyadoo arintanna ay murugo ku noqotay waalidka dhale caruurta iyo guud ahaan dadka deegaanka degmada yaakshiid waa markii ugu horeysay oo arintan ay dhacdo sidaa dadka deegaanku ay tilmaamayaan hase yeeshee waxaa horay u dhacday in dad ku sumoobay caano sabab looga dhigay in xoolo dhaqatada aysan iska nadiifinin xiliyada sunta ay mariyaan xoolaha si ay kaga daweeyaan xanuunada ay qabaan ay sababtay geerida dad badan seynab abuukar v o a muqdisho